haddana haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington saare ciila nuur ayaa inoo haysa
dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo aan idinku hayo qodobo xiise leh oo u badan suugaan kala sidiina inta badan ee la socota barnaamijka caweyska washington aada wada filaysaan waa qayb kale oo ka mida maasadii ina macalin ciise oo habeenadan inoo socotay toddobaadkii hore waxaynu nidhi waxaynu filaynaa in gabadhii ina macallin ciise ahayd war laga helo oo ay iska dhiciso wiilashan ku loolamaya balse iyaba waa yaaba ina macallin ciise codkeeda weli nama soo gaadhin keligeen maaha dadka yaaban ee leh war maxaa gabadha aamusiiyey wiil la yidhaahdo cali ileeye oo hal abuur ah ayaa isaguna soo tiriyey maase la yidhaahdo ina macallin ciisey hadal hmm oo maxaa ku aamusiiyey cali kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington aamusnaantaasiina macalin ciise laga wada dayriye adiguna maxaa tidhi waan dhawahay walaal saare cidlanuul aad baan ku salaamaya adiga iyo dhammaan dahweynta c a o eda ha walaal aniga magacayga waxaa la cali sheekh maxamed cabdi oo ku magac dheer cali ileeye walaal aniga waxaan wax ka bartaa dalweynaha suudan gaar ahaan caasimadda khartuum waan gartay cali waxaad ka mid tahay dhalinyarada hal abuurka ah isla markaana waxaad jeclaysatay inaad jawaabtaada ka dhiibato maansadii ina macalin ciise ee uu inoo bilaabay abwaan khaliil faarax xayir haddii aad dhegaysatay maansadiisii iyo tii ka dambeysay toddobaadkii hore aan ku qaadanay barnaamijka cawiiska washington caliyow adiga maansadaadu halkay diiradda saaraysaa okay walaalada mahadsantay sahra horta silsiladan uu khaliif inoo bilaabay ina macalin ciise ujeedada iyadoo maad u badan haddana ujeedooyin badan iyo nuxuro kale ayaa ku hoos jira markaa nuxurada dadkaan udhaafaya lakin ujeedada ugu weyn waxa weeyaan in halabuurka cusub lagu dhiirigeliya inay bal soo bandhigaan halabuurkooda iyagoo dhinacna dhowraya dhaqanka yaabka soomaaliyeed suuban dhanka kalena maanka ku haya isbedelka aragtida iyo dhadhansiga suugaaneed ee faaca cusub markaa waa iska madadaalo iyo maaweelo marka aan waxaa kaga qayb galay maase la idhaahdo ina macalin hadal markaan maasadii qaliib dhegaystay iyo maasadii ka dambeysay iyo halabuur kale maasada ka qayb galayba markaa maasadan ina macalin hadal waxay jawaab u tahay maasadaa khaliis anigu musharax ma ii saarahay balse garsoora ayaan ku matelayaa maasada waxaan leeyahay dhankii khaliif aynu maqalina bal dhanka ina macalin ciisena waxaan leeyahay bal iyadana hala waraysto inay dhalishan iyo waxaan waxay ka qabto markaa ina macalin ciise ina macalin hadal ina macalin baan waraysanaya waan gartay marka adigu waxaad tiri khaliif markii uu maansada jeediyey cali iyo oo toddobaadkii hore nagala qayb galay iyo rag kalaa soo baxo waxay yidhahdeen inantu maadaamay weli madax bannaan tahay dee magayaankuu khaliif ka xiga annaguba waanu taagannahay bal hadda noo bilow adiguna cali sidan ayay ku bilaabmaysaa af soomaaliya yaro fudud bay ku qoran tahay laakiin meeli u baahan adna weydiin kartaa no aan faahfaahin meeli faahfaahin u baahan waxaan idhi ina macalin ciisa isagal maydal qoor dheer marwo qurux ku caano maariin dhalaaliyo inaad tahay masbiideed soomaali midabkeed marka hore aqoonsani inaad muunad gaaro sama lagu majiirto milgayo asluub iyo dhaqan iyo mudnaanba leh hayir mahashadiis iyo maahmaahihiis iyo murtiduu ku saariyo iyadana mareegtiyo maantada kusoo helay horta inanta laga hadlayo waa inanta dhalasho iyo dhawanba waa sidaas dadba malaawaaliyo magarata dadba qaarba sida ufasirtay marka anu isaasa inanta u arkaa waynu bawsanay usoo maha ha markaa sida ninba sida u fahmi weyaan waan gartay waa maan rageedo mudacyada afkooda iyo midi kala fog weeye inta kuu musharadee maamuuska taajkiyo muxubada la heesiyo inta kaaba maagtee marfashoog baxdowdiyo doqon iyo maraadiyo mise baad ka sheegtee toddobaatan midabley kugu soo masaashiye ku margadahad hayskow milgihii abwaannimo meersada kusoo galay hormadaasi waa meel ina macalin ciisaay murankaagu badayo maadeynsigaagii maadhooyinkaagay maqalaha ku raacaan ubad miyiga joogaa ma og tahay magaalada macdaraha kuwii jiray maaweeladaaday cuntadaba ku miisaan madalaha caweyskana murankiiyo warkaagay marfashyadu ku shidan yihiin ina macalin ciisaay magac dilidda uugkiied ka moos xumaanto maragyada ku haysiyo inta kugu mudiciga xisbiga buri mawjadooda madal weyn kasoo sheeg inaad ceed ka madhan tahay mise weli xishoodka iyo dhaqanka iyo mareegta aqool kugu marmarayoo mililada damqana iyo murugaad qarsanaysaa midigaan kusiina hormadaasi waa meel maansadu galool iyo waa damal magoolo curub iyo mandig iyo ninka maydhax jiirte kala baxa mulaaxdi iyo silawdii midgoostow maskax iyo itaalka madashuna inoo furan maansada intaasay ku dhantay ino macalin hadal saare aad baad umaadsantahay cali waa tahay geesta kalena bal aynu eegna cabashada dhirtu ay ka sheeganayso dadka soomaalida hore ayay ugu heestay fanaanada aamine faarax heesay ereyadeeda ka mid ahaayeen geddeennaasoo kaley geeduhu naf u leeyihiin haddana waxaa gaadhaya intaa laga goynayaa gar iyo dow kuma lehee godobi meel yeelatee gafuurra hadlaan ku ool oo ilayn haddii ay hadli karaan way inaga dacwoon lahaayeen dhirta intaa la gumaadaya suugaanta waxyeellada dhirta lagaga hadlaa aad bay u tiro badan tahay balse wiil dhallinyaro ah oo jooga magaalada muqdisho kana mida dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington ayaa nala soo xidhiidhay wuxuu yidhi waxaan habeen dhoweyd ku riyooday dhirtii oo guuraysa oo hub kala duwan sidata oo ka xanaaqsan goynta iyo garaacista ay soomaalidu ku hayaan bal hadda waa kan wiilkii oo magaciisa inoogu bilaaba kadibna maanse uu arrintaasi ka curiyey inoo mariya walaal magacaygu waa cali cabdi cali mataan waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ahay nin dhalinyara oo magaalada muqdisho wax ka barta gabagaan qisadan horta waxay ku timid hadda ka horaa anigoo ka difa waxaa ii yimid dhirtii oo socoto lugaheeda dugunkeedaan dareemo markii hore markii aan soo booday waxaan arkay dhir socoto oo ula wadata iyo hub markaa kabacdi markaan hurdadii kasoo toosay oo soo baraarugay aadaan u naxay allaa waa dareemi kartaa maogtahay dhirtiiyo socoto anahoo guuraya waxaa iga sii naxdinta badneed markii dhirtii hadasho ay tiri dacwaandiina waa ko ada gabayga anagoo yar baa laygu baabacay ee qalbigii ilaaha dejiyey gabayo doorkooda balaa maanta daafur ummaddu ugu daharaayo aan dabuubta gabayga iyo sheega dulucdiisa oon ka digo kuwii deegta jakaynihi iyo daaga oon dacwaan dhulkeyga ka sida diirka ka cadeeyo aan dilaacsha meelaha bukoon gabay ku daaweeyo oon geedihii walaalkii la dilay mariya xaal door ah oan duwaagii la dilay joona boqorkooda afartaa daliilka iyo balan hoos u daadaga oon daruubtiyeedii u doon daasa dhibic doora oon diryaansho maantaoo kalea lagu dawoobaa anigoo hurdaysana kolkaa doontay gobashayda baan hugun dareemiyo diryaan daarsay dhagaheyga dhinacyada kolkii aan dhegana geedabaa dumane kolkaasaan daruurtaa galoon doontay qalabkayga dignaha kolkai ay fureena layga sii darayo ay dhaheen dacwaana hadda joodaaka dabageey waxaan idhi bal soo daadhir yahay waad ididiseenoo mid idaysta dacwadaad qabtaan yayna noqon doodi oo yaynaan dagaalamin intuu shaydaanina daaro waxay dhaheen dunidan ku naalnee calow ciidda lagu daasay waana la daryeelaa waana la daryeelaa markii dawlad laga reebo oo waana la daweeyo haddii cudurna dayn waayo waana nala difaaca haddiina lagu soo duulo oo boqonan danteedii aqoondeegta naga geyso oy dhuxul inaga doonayaan dabadda loo dheegsho annaguna daruuri baan u nahay maraka doontaana kolkuu roobi nagu soo da-ana waan u dihanaa markaasay durdurtaa nimcada taalla daraskeena oo durjoogta aan darisahay nagama dooxaana goobo lagu daryeelaa jiray cosab ka daaqaana markaasa dalxihii yimaad doolar bixiyaa dibna loogu celiyaa dalkoo daaro laga taago oo dakligaa la siiyaa dadaan duunyo badan haysan iyo kuwa dalkoodii ka tego baahi daran haysa waxay dhaheen dajowgaa calow ina daryeelaynin oo masaarta noo daatayo qoorta naga duulin halka ay degaan baan markaan idin dareensiini danka aan u haynana mar kale idin dareensiini waxay dhaheen goobaha dadkaa wada degee hayb ku wada duuban oo hal diin wadaagiyo afkii lagu daliilaayo dinjigood waxay dhaafsadaan duunyadoo idiga xooluhuna waxay doo door yihiin markaan doog nahayo oo rawbku inagu soo dawoon deegta ubax saarna dabadeed markaasaa nafluhu cayo dareemaa kolkuu raysku doogoobo ay qoraxna daanayso oo diraacdu dheeraato oo roobkii gugu da-o xooluhu waxay door bidaan xaabka naga daatay hayse inaan dahab u nahay maba dareeyo maana da-doodii yarayd bay dishoo nolol inoo diiday duquushuhuna kama jirnaxaan diibta ina gaadhay oo duurjoogtii dalkaan u lahaa duulka laa helaayo oo waa taa dabaadgii ka hara deriska adeena markaad dibato noqoteen iyo dhaab u dalaadeen waxba gabaguyuu nala dulkin waan dafranaynaayee soomaaliya dabkaad nagu shideen maruu naga daayo oo matoora daasoo dad yahow duulka marahaynay saasay dheheen waxaan ugu jawaabay aniguba da-daan jiro ma arag dawlad xoog badana oo xaqeen u doodayso oo ina difaacayse dhibka jira ka dacal iyo ka dacal wuuna daasaday cusrigii mar soo dega rabbaa daawadii furo oo nafsi buu dambaysiin haddaad dunida joogtaan dulqaad siyaasa samir baa naflaha daaro weeye
haadanah waa qaybtii hal abuurka iyo heesaha waana qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysigaan dhowaanta la yeeshay fanaanada nasteexa indho nasteexo caawa bal haddaad hees inoogu furto waraysiga qaybtan ee heestaad inoo soo qaban lahayd heestan kuusoo qabanaya waxa weeyaan hees la dhaho dareen waan garta oo iyaduna ay bulshadu jeceshahay haya
heestaa miraheeda waxaa iskale een, xilbid xasan oo ku nool eh, north america minnesota waan garta Eh, laxankana waxaa iskale fanaan wadanka norway la degan oo la dhaho aidid aidid tume mhm codkuna waa aniga muusigana waa macalinka musishinada cabdiwahaab canta raaji heestaas kuusoo qaban lahaa waan gartay bal heestaa dareen aynu ku wada nasano dadka cadhada ila wacan intu daa'iluume darankii naftaydiyo naftaydiyo dhawadahehaydibaate xididada ha darenkiyo wadna xadaca ladeesaan wadarta kalgacaalo xiisaha adakaysaaye xididada ha dareenkeeyo wadna xadaca ladeesaan wadarta kalgacaalo xiisaha adakaysaaye igoota aayaya jacaylanta mahimbaan dushaka winaya ee toxodisa toxodisa toxodisa ilamaal ilamaal ishqiigu ducaayaya jacaylanta mahibaan dushaka winaya ehe toxodisa toxodisa toxodisa ilamaal ilamaal adduunkan dushiisa inta kula dadaada edabar lada jira ar lada jira inankii aan ka doorto adduunkan dushiisa inta kula dadaada edabar lada jira ar lada jira inankii hahan ka doorto kamadahalo aragaga adunban ku doona dookhay ku rajaga cashaquna dul joogaaye kamadahalo aragaga adunban ku doona dookhay ku rajaga cashaquna dul joogaaye igoota aayaya jacaylanta mahimbaan dushaka winaya ehe toxodisa toxodisa toxodisa ilamaal ilamaal
nasteexo gabagabadaan jeclaan lahaa waraysigeena inaynu ku dhowaano ee heesahaaga mid adiga noloshaada ka turjumaysa ama ku jirta ama adiga aad abwaanka ka dalbatay in laguu sameeyo Mm, aniga hees aan nolosheeda ka turjumaya ma jirto waan gartay ee hees markaa qof asxaabtaada ah oo noloshiisa laga sameeyeyna ma jirtaa oo aan ka ahayn heestan haddaana tumaynin ha way jirtaa haya
hees la dhaho bilash xayta mhm oo war haddaadan tumayn naftirkeeda ka horreysay Waa oo iyaduna canaan oo iyaduna canaana baa mhm jirta oo gabaraan asxaabda loo sameeyey waan gartay heestaasaan heestaas oo uu leeyahay abwaana aada u jeclahay oo degan wadanka u k london Mhm.
maxamed yaxye abwaan maxamed yaxye musigan uu leeyahay alistaad mustafa dafle waan gartay codkuna aniga tahay bilash xayta la dhahaa heestaas waa hees aada u qiimo badan magaceeda waxaa la yidhaha bilash xayta Waan gartay.
waxayna leedahay rag waxaa u lihite ruuxii aad isaratan barye isu riyaaqdan jacayl isu rogjahaagan markaad reeryad la eshaan runta aad wadaagtaan bixingo ismadaaye haha raaxaada dhibayse ma rabo rafaadkee rubadaadii go-iso kaaraysay dhibkaage rugma wada dagaine raadso raadso meel kale raadso meel kale ina u kala washa weeyaan iyaduna
weerardu u kala wada
waxay tidhi waxaba maaragtay khayrba kaama soo socdo ood ka soo daraysaa Ah.
runta aad wada agtaan rixin goys ma dhaaye raaxada dhibayse Oh
waan gartay Eh, marka nasteexo muddo yar baad iminka fanka ku jirta laakiin heeso badan baad leedahay fanaaniinta iyo abwaaniinta iyo sid isku soo gaadhaan ma- eh, meelaha kala duwan jooga maadaama imika intaad ii sheegtay f- abwaaniintaada qaar ay north america joogaan qaar ay khaliijka iyo sacuudi arabia joogaan qaar yurubtaa kale sidee iskula haleeshaan codkaaga iyo ereyada iyo musicianka iyo arrimahaas oo dhan horta eh, runtii anigu abwaan abwaanada mos runtii iyagaa mosi la soo xiriira oo abwaankii jecel inuu hees heestu uu rabo heestu isagu leeyahay ila jeclaada isaga ila soo raaja dabcan haddaa anigu hees aan ka helo ama abwaan iish- ii iso ereyadiisa iyo uu idhoo ka waran bal heestan oon ka helo anna waan weydiista waxaan ku irada heestan oo baacanaa sax laakiin mosti iyaga hadda iyaga ay- iyaga ii keena heesta oo haddaan ka helno waan qaadaa haddii kalena waxaan dhahaa balsi balsi kala dhabo wax ka bedel waan gartay gabagabada heestaynu kusoo xidi lahay nasteexo waraysiga adankaa ku siiye aad baad umahadsan tahay nasteexo mar haddii aad aniga dhinkayga usoo riixday anaa hees raadinaya adigana waa ku mahad celinaya waa soo dhawaan kartaa walaashay waana ku salaamaya boqol kiiba boqol waxaaban soo qaban lahaa hees sarbeeb ah oo la yidhaha jees jees heestaasi waxaan ku qoslaa markaad leedahay wadnaha hay kala jabshe hor wadnuhu ma ukunba guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeeni caweyska washington waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
Ana jogi waayaye aad iyo aad ba u mahadsan tahay sahra ciila nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska washington